awaamiirtan iyo asaartii dowladda hoose ee degmada garoobey iyo weliba laka mamnuucaya hunguriga iyo cabitaanka dhiya laka gado suuqyada magaalada garoobe gaar ahaan hansa jalaysan oo saameyn caafimaad ku weelatay bulshada kulid markii dhakhaatiirta caafimaadka iyo xuseen in raashinkaas iyo cabitaanka dhiya sababan inga xanuunada qaarsho ee deegaanka ku jara agaasimaha waxda dakhliga ee dowladda hoose axmed xasan aw muuse mici oo warbaahinta la hadali iyo weliba uusan ku digay ganacsatada intii oo sheenana walyaabo dhibaato kae caafimaadka bulshada sidoo kalena agaasimaha waxda dakhliga iyo weliba uusa bulshada ku booriyey inyo ku feejignaadana gadowka walyaabo dhiye islamarkaana dhugunsadana fariimo dhakhaatiirta iyo hanjeediyaayana ciddii aragtay maalmahan waxaa baraha bulshada ku jirtay qalabkan oo la yidhi waxbaa ka khaldan dhaydkiisa ganacsigana waxaan la hubin in lagu xadgudbo ma wanaagsana waxaanu samaynay maanta saddex dukaan baanu tagnay oo waxaanu ka soo kala iibinay saddexdaa faasuuliyadood nin annaga naga midana ribood buu gurigiisa laftigiisa ka keenay inuu saa ka tijaabiyey oo ragga iyaga halkan fadhiya ka mid ah haddii ninkaasu riboodkii nala wadaagayna waxaan isu raacnay magaalada waxaanu saddex dukaan oo magaalada garowe ku yaal baan saddexdaa faasuuliyadood ka soo gadnay saddexdaa faasuuliyadood dhammaantood waa dhaceen waa expire ama ha kala kalar duwanaadaan ama ha iska daayaan gudaha waxaa kaga qoran inay dhacday bishii shanaad laba sanaa lagu darayoo gadaal ayaa waxaa laga soo dhuftay tiimbare faalse ah oo ina dhacayso halkan marka waxaan baa uga diraynaa dadka ganacsatada ah oo alaabtan keena waxaad hubiseen bulshada u keena waxaan kaloo idinla wadaagaynaa inaad alaabtaas u soo gudbisaan degmada wixii dhacay oo dhan oo noocaanu ka mid yahay gasaaca laakiin hadda maxalushaahidku waa tan ta taargetka middaan weeye muddo shan beriya baa la rabaa inaad degmada ku soo ogeysiisaan ciddii kiliibkaani gaadho ciddii aysan gaarina dadku iyaga isgaarsiinaya dadka intaas baan leenahay dadweynaha waxaan leenahay wax walba oo ku jira caagad iyo dhalo oo waxaasuu ku xidhan yahay iska hubiya ha gadanina idinkuna wax idinaan hubin digniinihii dhakhaatiirta iyo fariimihii dhakhaatiirta ka imaanayay waa adarkiiseen xanuunka hadda ugu daran oo dadkeenni mariyey waa kansar waxyaalaha laga qaadayana waxaa uu ka mid a waxyaalaha gasacadaha lagu keenaya iyo caagadaha oo dukaamadaynoo ku sharaxan marka qaybta fayadhowrkuna waa ka howlgelaysaa baaritaan baa magaalada lagu samaynayaa muddo shan beriya kadib haddii lahayd ma shan beriya baad haysataan cid alle iyo ciddii faasuuliyadda noocaasa haysata waa lagula xisaabtamaya haddii degmada garowe usoo gudbin weydo aad iyo aad baa umahadsantii maamulka puntland iyo weliba uusa dadaalanka jare sidii uusan la dagaalamo lahaye hunguriga iyo cabitaanada dhiyaan lakagado suuqyada magaalooyinka puntland kaasi oo la sheegay intii dhibaato keeta caafimaadka bulshada deegaanadaasiya